madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadal dheer u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dowladnimada soomaaliya iyo xeerka ay hadda marayso isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dastuurka islamarkaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah wuxuu soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhowaan soomaaliya ka noqotay golaha ammaanka ee qaramada midoobey iyo dib u soo noolaynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami wuxuu kale oo u sheegay jaaliyadda norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay dastuurka waa dhammaystiranaa ilaahay idankiis duruufteenna maanta wax ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah xikmaddii ahayday maxaa san maxaa suuraabaa ka ror waxa quruxda badanna ee fiican ee aan suurto gelaynin duruufeyna waa jeclaan lahayn soomaaliya waa jeclaan lahayn soomaaliya in ay norway oo kale berriba ay ahaato laakiin norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer ay soo socotay ku timiday maanta marka annaga maxaa noo soo waxaa noo suuraaba aan samey dastuur inaan dhammaystirano doorasho qof iyo codan qabanno khawaarijda dadka ka saarno dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celino dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib usoo istaagno konton iyo afar sano konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay in aan inaan qaramadii midoobey golaha ammaanka qaramada midoobe aan xubin ka noqon maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kaleo shalay muxuu ahay african union hadday tahay igad hadday tahay jaamacadda carabta hadday tahay maxaan ku ihahday meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib usoo noolayno xubinnimadeenni kursigeenna waa ogtiin muddo dheerun banaanaa oo ciidano ku fadhino dad dalalka dariska nala ee xarafka sa nagala bilowdaa ay boorsooyinka saara jireen shirarka marka la yimaado alxamdulilah maanta taas waa fadhinaa waa joognaa soomaaliya isdee waa fadhinaa waanan fadhi doonaa hadii alla
madaxweynaha soomaaliya ayaa uga warbixiyey jaaliyadda soomaalida ee norway dagaalka ay dowladdiisu kula jirto al-shabaab isaga oo tilmaamay in muddo toddoba iyo toban sano ah kadib ay shacabka soomaaliyeed fahmeen in al-shabaab aysan jirin meel ay dhaqanka suuban iyo qiyamka wanaagsan ee diinta ay kaga jiraan waxaan rabaa nimanka la yidhaha khawaarijta toddoba iyo toban sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo soddonka iyo afarta sano oo burburkii dowladnimadeenna ka dambeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta labadii kun laga soo bilaabo afar iyo labaatankaa sano toddobiyo toban sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaggeeda ka soo galay oo ah diinta islaamka alxamdulilaah dadka soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen leanna dadki way tuseen way arkeen diinta islaamka waa diin nabadeed waa diin maxaanku ihahda naxariis waa diin maxaanku ihahda ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ilahman yani human rights waa lalo bini aadamkao dhan ayaa ilaahay yiri waa karaameynay muslimiinta gaar ugama dhigin laakiin bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yiri waa karaameynay karaamadii bini aadamka intay kasoo tageen oo tii gaarkeeda muslimiinta a kasoo tageen oo tii soomaalinimada eed ay kasoo tageen ayay dadkii tarab tarab u laynayaan waad aragteen sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo iyo qiyamkeeda ay kasoo galaan ma jirto alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta way garteen culimada soomaaliyeedna muxuu aha way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo yiri bes kifaaya enough is enough
madaxweynaha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa bariga afrika taas oo uu rajo ka muujiyey inay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaalida dalka soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsato ah waa dad maxaanku ihaha gadisley ah waa dad socdo oo suuqa xortaa iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waayo kow siyaasiyan dalka waxaan u doornay moodalka ah in dhaqaalaheenu uu noqdo dhaqaalo brivateka ay ay wadaan oo ay riixaan oo brivateka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intaba ku shaqeeyaan sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investmentiga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarkaa ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarkaa ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihiin ilaalinayso qawaaniintaasoo dhammaan sameynay dalka u sameynay sidoo kale soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iibgeysato waxaan ku darnay suuqa bariga africa oo yani dhowr boqoloo milyan ah dalkii sideedaadaan naqanay oo suuqaas ku biira dadkeennu dadkeennu dalalka suuqaas joogaaye ka tirsan xubnaha ka way joogaan kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenahay uganda waan ognahay waxaan ku leenahay tanzania sidoo kale south sudan sidoo kale ilaa ruwanda iyo burundi waan jirnaa ilaa d r c waan jirnaa dadka soomaaliya way jiraan waxaan sameynay keliya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyeynay inay xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ayaan ka shaqaynay waana dhammaystiraynaa waxyaabaha yaryarkaa noo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan xubin buuxda aan ka noqonno maxaan ku idhahdaa suuqaas madaxweynaha soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee norway la kulmay ra-iisul wasaaraha norway wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale norway ayaa ka mid ah dalalka reer yurub ee xiriirka wanaagsan la leh soomaaliya